waxaan uga jawaabayaa inaysan wax kama jiraan tahay oo aysan runtii maaragtay wax saxa aysan ahayn ujeedada laga leeyahana ay tahay mid siyaasadaysan oo aragti ahaan xildhibaanada dawladda iyo madaxweynaha ku eedeynaya inay dastuurka ku tunteen ayaan ka mid ahay marka waa arrin loogu talagalay caburin oo la rabo in xildhibaanada lagu caburiyo oo aysan shaqadooda iyo isla xisaabtankii loo doortay aysan qabanin waana wax laga soo abaabulay madaxtooyada weeye waana la yaqaanaa anigana shaksiyan si fiican la yaqaanaa nin wadani ah qaranka u shaqeeya aan weligiis lagu tuhmin shisheeye kalkaal iyo inuu ajnabi xariir la leeyahay oo u shaqeeyo maaragtay waa la ogyaha taas ujeedadu waa arrin marka siyaasadaysan si sharcigana aanba loo marinba oo haddii maaragtay dacwad la rabo qaab loo maraa baarlamaanku leeyahay iyo golaha shacabku marka wax intii t v-yada la wacdo maaragtay ma ahan marka sa arrin saxa maaha xeer ilaalihii waxa uu yidhi caddeymo ku filan baa la hayaa waana hay-ad sharci oo maaragtay siyaasad ma ahan hay-addaasi marka haddii caddeymahaas la keeno ma kula tahay inaad isdifaaci karaysid mada jiraanba mana la keeni karaba de waana subaaba inaan la keeni karin anba ogahayba caddeymo la yaraana aysan jirine ay tahay afka inuu kala baxo marka waa qariska tuurnimadii caadiga ahaydoo sidii madaxweyne farmaajo loo soo doortay uu soo bilaabay ee kasoo bilaabatay maamul goboleedyada lala dagaalo la burburiyo xildhibaanada maaragtay riwaayada caaya aflagaada loo sameeyo social mediaha laga caytamo culimmada la waco oo la yidhaahdo wax ka sheega oo maaragtay marka waa dagaalkii isaga ahaay oo dee qariska tuurnimada ahaa ayaad moodaa inuu hadda maaragtay ay si fiican usoo tiimbadeen oo hadda ay usoo jeesteen xildhibaanadii sharaftoodii iyo karaamadoodii ay meel uga dhacaan marka midda kaleeto xer ilaaliyuhu isaga laftigiisu sharciyaanna waa sheeganaya sharcigaana ka khaldanba xildhibaanka maaragtay haddii eed loo qabsado qaab loo mara ay leedahay oo dastuurku qoraayo oo xeeroosaadka baarlamaanku qoraayo marka kulligeedna lama soo marin marka anugu runtii waa nasiib daraan leeyahay isagana waxaan rajaynaynaa baarlamaanku waa xiran yahay marka laisku soo noqdo haddii ilaahay idmo in maaragtay tallaabo sharciyeysan haddii ilaahay idmo aan kusoo oogno waxa khaladka uu galay iyo eedeynta aan shal iyo raadka lahayn runtii mana uu hay karo mana hayo wax caddaynayo anigaha boqol kiiba boqol aan isku huba waayahay waxaa hadalka xeer ilaaliyaha guud ku jirtay dhaqaale wadamo dibadda ah laga helay in waddanka ay ku burburinayaan xildhibaanadaasi haddana dibaddaa joogtaa marka oo imaaraadkan kaala hadlaya xiriir ma yeelan karaan arrimahani maya cabdinuurow halkan imaaraadka dee anigu horta waan deganahay ganacsadan ganacsigan ku leeyahay reerkeygaa degan oo maaragtay shan iyo toban sano ka badan degan baarlamaankuna fasax uu ku jiraa oo inaan imeyga fasaxa u imaado waan ku khasbanahay baarlamaankii qof walba oo soomaaliya u yaqaanana waa ogyahay inaan meeshaan bayskeyga ay toban deganahay marka waxba iskama quseeyaan anigana dawladda imaaraadka lamana macaamilo arrin siyaasadeedna kalama macaamilo weligeyna maba qaabilinba qof oo ka tirsanba maaragtay dawladda dalkanba oo aan runtii maaragtay xiriir iyo wax siyaasad ku saabsanin marka taas waa iska hadal iska qofku fasaxna waa aadi karaa waana bixi karaa marka taas macnaheedu waxba ma samaynayso maahan wax daliil ma noqon karto
waxaad tidhi xildhibaano badan baa nahay oo madaxweynaha iyo ka soo horjeeda nidaamka madaxtooyadu u shaqayso haddii ay sidaas tahay maxaa laba shaqsi xeer ilaaliyuhu u magacaabay
waa horta sideedaba saad la socotidba xildhibaanadu oo kasoo horjeeda mawduucan waa badan yahay mar walbana wuxuu leeyahay hogaamin iyo tiam markaas ayagu xil goonihi iska saara oo abaabula kalana hadla xildhibaanada waxa khaldan maaragtay xukuumadda iyo madaxweynuhu ay ku kaceen iyo dastuurka ay jebiyeen tiimamkaasaan ka midnahay anagu hogaamiya oo xildhibaanada baraarujiya oo kala hadla oo kala niqaasha oo dee sheega waxaan khaldan marka taas dee macnaheedu marka waa waa in maaragtay si personaala loo ataga ciddii firfircoon